dalka kenyana waxaa ka socda dib u eegis lagu samaynayo manhajka waxbarashada dalkaasi guddi heer qaran ah uu madaxweynaha waddankaasi william ruuto uu u xilsaaray in ay dib u eegis ku sameeyaan manhajka waxbarashada ee dalka kenya ee loo yaqaano c b s c waxaa booqashadaasi booqasho ku jooga gobolka waqooyi bari kenya guddigaasi maxamed faarax shire ayaa warkan kasoo diray gaarisa
guddidaasi ayaa haatan qaybo badan oo ka tirsan waxay kala aadeen gobolada dalkani kenya gobolka waqooyi barina waa qaybaha ay tegeen iyaas cabdi jilico waa sarkaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalkani kenya ahaana guddoomiyaha guddigaasi baaritaanada ku sameynaya lana hadlaya waalidiinta booqday countiga wajeer oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay dowladda haatan ka go-on tahay in baaritaano ay ku samayso la helana jidka rasmiga ee looga bixi karo haddii waalidiinta iyo wakaaladaha kala duwanee waxbarashada culeys ay ku qabaan manhajka haatan loo yaqaano c b c
waxaan imaadnay maanta dadka reer wajeer aan u imaadnay ayakana ma aragtay kheyr alaasi aad bay u imaadeen shirka marka waxaan u imaadnay uun xog aruuris ummadda wajeer baan xog ka aruurinaynay oo ku xisaabsan habka ay ka rabaan maaragtay waxbarashada waddanka jidka ay qaadi lahayd marka saasaan u imaadnay waxbarasho ilmaha kulle ka soo xaadiraan oona tayo leh oo lagu faa'iido oo meel laga gaaro marka sababtaa u imaadnay waxaa waye xog aruurisi markaas kadib xog lasoo aruuriy waddanka kulle ay isu gugeynaynaa markaas ka dambe report baa la qori doonaa reportka asagaa madaxweynaha loo gudbinaa mudan aliyaas ayaa waxa uu sheegay in guddigiisaasi ay noqon doonaan kuwa xoga ka aruuriya gobolka kadibna u tallaabin doona madaxweynaha dalkani kenya halkaasi oo go-aanka ugu dambeeya oo madaxweynaha dalkani kenya leeyahay ahaana ninka aas-aasay guddigaasi
madaxweynaha markuu guddiga aas-aasi shaqaasuu dhiibi waxaa afka qala lagu dhaha terms of reference marka terms of referencega marka la shaacay waxaa ka koow ah manhajkan cusub oo la soo saari oo la dhaha competence based curriculum maadaama hadda ilaa kalaaska lixaad oo ilaa grade six aa lagu implement garaynayo marka ummadda waxay sheegeen inay ma aragtay manhajka ay dhib ku qabaan oo kow ay ka mid tahay manhajkuu noqday manhaj qaal ah oo ummaddii ay ma aragtay sida laga rabi qalabka waxbarashada ay u heli laadahay marka arrimo badan baa laga sheegay marka xoogaan aruurnayn waxaa ka mid ah ma aragtay dhinaca basic education waxbarashada as-aasiga ah waxbarashada maaragtay farsamada oo tivet iyo waxbarashada sare university education waalidiinta iyo waxgaradka kala duwan ee lagula kulmay wajeer gaarisa mandheera ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwo aaminsanaa in manhajkan haatan uu yahay mid qaali ah wax fara badan oo ilaayo haatan manhajkaasi ku jirana aysan ahayn mid ay dadka gobolada waqooyiga dalkani kenya haatan ay awoodi karaan dibadda cali cami wuxuu ka mid yahay waxgaradka gobolka kulanka la qaatay guddigaasi waxbarashada heerka qaran ka socday waxauna la hadlay laanta afka soomaaliga v o eda horta c b c wuu qaraamo badan yahay kharash looma lahay dadka macalin ilmaha waalidka canshuur badanuu ku hayaa ilmaha wakti badanuu ku hayaa wax laga bixi karo qaraamiis ma aha waxaa la yidhi sida iyo waxarta malakumoodku way u siman yihiin laakiin waxarta mareegtay dheer annaga waxaan dheernahay qalab ma haysano qalab ma haysano iskuuladaadada male combyuter marka ilmaha c b c na wuxuu ku taxaluuqaa technology iyo muxuu ahaa combyuter ma haysano canugiisa wax ku baran c b c-du micnaheedu waa in ardayga uu dugsiga hoose dhexe kaga baxaa galaaska lixaad taasoo micnaheedu uu yahay in lix sano uu dugsiga hoose dhexe dhiganayo halka dugsiga sarena lix sano uu dhiganayo labiyo tobankaasi sanana ay tahay in dugsiga hoose iyo saraba uu ardayga kaga baxayo manhajkan bedelaadiisu waxay ahayd mid siyaasado fara badan ay ku hareereysneed xilligii madaxweynihii hore dalkani kenya mudane uhuru kenyatta ayaana dalkani kenya lagu soo dabaalay inta badanna xisbiga haatan dalkani kenya ka arimiye madaxweyne william ruuto oo majaraha u haya wuxuu ahaa mid uu gadafka ku dhufanayay aaminsanaana in mar uu madaxweyne dalka inuu ka noqdo kadibna isbeddel uu ku samayn doono waxaana laga dhuur sugayaa warbixinta guddigaasi ay u gudbin doonaan madaxweynaha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa